waayahay waayahay waayahay waayahay waayahay kusoo dhowaada barnaamijkeena the voice over somaly maanta waxaan rabnaa inaan horta kaga hadalno arrinta hadda taagan oo ah soomaaliya iyo somalilan oo warar u socdaan ayna ka socdaan magaalada jabuuti horta inaan xaqiijino waaye qof soomaali magaca soomaaliya ku abtirsanin oo aanan doonaynin heshiis ka dhaco soomaali weyn waxaa waaye ma jirta aaminsanahay qof walbaa farxad ayay noo wada tahay in anaga wada maqalno in wada hadal oo u socdo reer somalilan iyo koonfurta soomaaliyeed oo ku gaari lahaayeen waxaa go-aan maxaa ku dhahayay oo taagnaay dhowr iyo labaatankan sano lasoo dhaafay marka soomaali badan baa isweydiisay horta maxaa keenay in abiy axmed oo mar walba uu ku dhex jiro arrimaha soomaaliya ka taagan shirka xaalo socotiin amalena waxaa qabaqaabiyey madaxweynaha jabuuti maxamed ismaaciil cumar geeli iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed walahi marka hadda daa fiilino communikiga oo soo baxay war murtiyeedka kasoo baxay xafiiska oo muusibixi oo somalilan walaahi anaga waxaa aniga ka dareemay horta waxa waaye haddaa adiga statement ama war murtiyeed aqrinaysid waxaa lagaa rabaa inaad fahamtid luuqadda meesha lagu isticmaalayo oo ku qoran ani marka examination ku sameeyey war murtiyeedka kasoo baxay xafiiska muuse beexi waxaa dareemay in somalilan ku adkeysatay in xoriyonimadeeda la siiyo eena ka haraynin halgamka oo ay u raadinayso dal iyada oo ismaamul ah marka anaga haddii shacabka soomaaliyeed oo guud ah wada nahay oo gaar ahaan shacabka soomaaliyeed oo koonfurta dego wallaahi horta waxaa waayey arrintan oo shirkan ka dhaco jabuuti wuxuu anaga nala ekaaday inuu yahay shir oo waqti lagu ballaarsanayo oona la isku dayayo in shacabka soomaaliyeedna la jahwareeriyo sababtaana waxaa isku keena waxay tahay dowlad oo lix bil ay ka hartay doorashooyinka oo maandeedkeeda ay dhici lahayd lix bil gudaheeda waxaa ku tali laheeni madaxweyneheena sharafta leh maxamed cabdulaahi farmaajo inuu xooga saaro sida u dhici lahayd doorasho dalkan oo u baahan yahay oona ay ka fikirin because waxaa waaye shaki badanna waa jiraa maalmahan wararka waxay sheegayaan in ciidamo lagasoo tababaray eritareya oo soomaaliya la keenay magaalada muqdisho marka dadku waxay isweydiinayaan madaxweyneheena sharafta leh muxuu muxuu nala wadaagi waayay ciidamadan dadka soo tababaray maxaa loo soo tababaray maxaa inta loo keenay soo xataa xoogaha oo fursad u siiyo haddii lacalla xataa dowladiis ay dhacdo dowladda cusub imaan doonto inay lakasii warqabaan tirakoobka dhalinyarada lasoo baday oo eritrea lagu soo tababaray xataa oo xamar lagu soo daari waayo maalmahan xataa waxaa jeclaan lahayn madaxweynaha inuu noo sheego ciidamadaas huudayaa what is their purpose iyo dadkii soo tababaray because anaga shacabka soomaaliya haddaanu nahay shaki badanoo abuuraa madax oo lix bilka xilkeeda oo xataa hadda naftigeeda oo ciidamo um, oo soo tababaranayso behavior keena madaxda dalka waxaa rabnaa haddaanaanay shacabka full explanation wixiise waxu jiraan anaga hadalkan waa u jeednaa soomaaliya somalilan laakiin waxyaaba badana jiray oo miiska saaran oo laiska indhatirooyo horta qof walba oo soomaali ah saa mar labaad mar saddexaad ku celinayo qof walba oo soomaali ah baa soo dhaweynayso wada hadalka oo lala galay walaalaheena reer somalilan oo aad a u xiisnay oo xataa runtii dabeecadooda iyo iyo halgamkooda iyo dhiigooda u baahanaane oo anaga aanahan haddii reer koonfur meelaha ka liitana waxaa waaye wadanimiyadada dhiiga iyo iyo iyo abaabulka dhallinyarada waxaasne dhan waxaa haysto somalilan marka somalilan haddii anaga oo isfahamno wallaahi runtii waxyaabo badan oo faa'iido ah reer somalilan waa noo keeni karaan waa dad very active ah maasha allah oo xaq u dirarku yaqaano oo u halgamaayo xaquuqdooda marka reer somalilan waa adin jecelnaane aad iyo aad adin jecelnaanay ilaahay waxaa ka barayana inuu soomaali wada mideeyo laakiin saas baa ku dhahayo madaxda dalka iyo iloowin shaqada hortaalo lixda bil oo loo baaya inay doorasho ka dhacdo wadankan shaki badanne waa waa soo abuur booyaa maalmahan oo dhan oo lisdhahooyo madaxda dalka waxay in iska inatiruusaa doorashada oo la rabay oo iyadana ay ku timid inay dhacdo waqtigeeda ku dhacdo laba kun iyo kow iyo labaatanka marka anaga haddaan nahnay shacabka soomaaliyeed mar saddexaad mar afaraad waa soo dhaweyneynaa wadahadalka somalilan laakiin yuusan noqonin wadahadal oo la galaayo oo burburinayo wax horey oo anagana oo kusoo dalaan oo ah dowladnimadeena marka waxyaabahaasaa rabinaa inaa inaa inta kaga hadlo inkastoo mar badan oo warar aaraadino oo madaxda dalka websyadooda ama twitteradooda oon laga arkaynin waxyaabaha laga soo hadlay si faahfaahin oo lasoo bandhigay shirkii hadda ka dhaca jabuuti oo uu ku wada dhexeeyo madaxweyne cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyne muuse biixi marka shacabka soomaaliyeed haloo xaqeena araadsano doorasho waa dalka inay ka dhacdo yaa indhasarcareed iyo marxabaabis yaanu lagu sameynin focus aan noqono oo ah in wadankan waxaa rabnaa inay ka dhacdo doorasho anaga waxaa doonaynaa doorasho wax walbo hala sameeyo oo horumada soomaaliya u keeni karo laakiin doorashada waqtigeeda ha ku dhacdo aad baa umahadsantihiin kusoo dhawaara the voice of somaly uh, don't forget to like subscribe and comment and looking forward to see you guys in my next episode thank you